dad kala duwan ayaa sheegaya in madaafiicdan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuriyey ay waqtiyo isxiga duhurnimadii maanta ay ku dhaceen goob baabuurta la dhigto marka la galayo aqalka madaxtooyada oo ku dhow safaaradda jabuuti sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo guri ku yaala ex fiore gurigaas oo la sheegay inuu deganaa sargaal ka tirsan dowladda waxaana la sheegay in dhowr gawaari ah oo yiilay halkaasi ay soo gaareen waxyeelo kala duwan iyo burbur ku yimid qaybo guriga ka mid ah ma jiro wax wara oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka dowladda ee ku aadan madaafiicda kusoo dhacda agagaarka madaxtooyada hase yeeshee ilo ku dhadhow goobta ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoo ciidamada dowladduna ay dadka ka joojiyeen inay maraan dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada xoojiyana amniga guud ee magaalada madaafiicda lagu tuuray madaxtooyada oo uu sheegtay ururka al-shabaab ayaa kusoo aaday xilli uu socday shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya kaasoo uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirkaasi oo looga hadlay arrimo quseeya ammaanka gaar ahaan weerarkii ismiidaaminta ahaa oo ay al-shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen hotelka sentral ee magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa kulanka kadib saxaafadda ugu waramay waxyaabihii ka soo baxay natiijooyinka hordhaca ah inkastoo aanay dhammaystirmin waxa ay tilmaamayaan in qaraxaas runtii uu ahaa mid laga qorsheeyey gudaha hoteelka islamarkaana ay ay ay aada iyo aada u maleegtay haweeneydii halkaasi isku qarxisay luul axmed oo hoteelkaasi muddo ka shaqaynaysay islamarkaana runtii waxyaabo fara badan ka dhex qabanaysay gudaha hoteelka ridwaan ayaa sheegay in inkastoo guddiga ay dowladda u saartay qaraxa hotel central ay weli wadaan baaritaankooda haddana waxa uu ka hadlay nidaam cusub oo lagu kontaroolaya amniga magaalada muqdisho qaab siyaasadeed la xiriira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saameyn doonaa amniga hoteelada amniga goobaha ganacsiga ah iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii eebaha waddan hidma ay soo bandhigi doonto si guud ahaan amniga goob kasta oo ku taalla dalka gaar ahaan meelaha hoteelada oo hadda meeshii ugu dambeeyey ee dhibkuu ka dhacay ay tahay waxyaabihii ka dhacay aanay mar kale dalkan dib ugu soo noqon hadduu ilaaha idmo waxaa kaloo jiri doona hab cusub oo baaritaan loogu samayn doono baabuurta iyo gaadiidka markay waddooyinka ay marayaan ama meelaha qaarkood markaa loo baahan yahay in la hubiyo saynab abuukar v o a muqdisho